magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ayaa lagu qabtay munaasabad lagu daafurayay shirkadda odowa interlog oo ah shirkad cusub taasoo sameynaysa dhagxaanta la isdhexgeliya ee loo yaqaano interloga ee loo adeegsado dhismaha wadooyinka gaagaaban iyo dhismooyin kale oo kala duwan munaasabada daafurka shirkadda ayaa waxaa kasoo qayb galay mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan maamulka dowlad goboleedka jubbaland ganacsato iyo marti sharaf kale deeq cabdi odowa oo ah maamulaha shirkadda odowa interlog ayaa sharaxaad ka bixiyey shirkadda iyo waxa ay soo saari doonto adduunka waad aragtee meel walboo la maro antarloogaasa yaala hadday guri tahay iyo hadday martahay marshibiyoodiga dadku mara intaba sida wadooyinka saa daraaddeed ba waxaan rabnaa inaan ka dhigno kismaayo maadaama oo ay dowladda jubbaland u samaysay laamiye casri ah oo laamiye casri ah u samaysay yaa waxaan rabnaa annaguna inaanu guryaha guryo casriya ka dhigno waad aragteen markii hore guryaha waxaa la gelin jira daaqadooda biro alwaax muraayad baa loo guuray gurigiiyo daaqadiisu muraayad yihiin oo dhismihiisu aad u qurxubay hay kuwaalati u yahay haddana daaradiisu inay shamiito noqoto waa foolxumo kab aad u weyn weeyaan ugu talagalay gurigu inuu isbilo oo dhismihiisu uu qurux badnaado daaqadiisu muraayada noqdaan daaradiisuna antarloogay noqoto si uu guriga u soo baxo qiimihiis iyo quruxdiis u soo baxaan waxaana rajaynaynaa oo kambanigan aan ka rajaynaynaa insha allah hadii la yidhaaho kuwaalatiga magaalada yaala ku kasii fiican inaan samayno oo aad uga qiimo badan oo rinjiga oo kale rinjiga lagu buufiyo oo kale istibaaladan antarlooga inta badan waxaa lagu mariyaa rinjiga gacanta annagu ma rabna inaan ku marna rinjiga waxaan rabnaa shamiitada iyo sharamiitada iyo rinjigii inaan isku dhalaalino oo waxyaabo kale oo dee kambaniga usirina way jiraan oo hadda inaan soo bandhigno aanaan rabin laakiin aan rabno ciddii gadata inay aragto insha allah haddii la yidhaaho qaar ka mid ah martidii kasoo qayb galay furitaanka shirkadda soo saaraysa dhagxaanta interloga ayaa soo dhoweeyey hirgelinta shirkadani interlogan iyo qurxintan hadda aan u fadhino daafurkeeda iyo xadhigjarkeeda waa waxyaalaha aad ugu yar magaaladan kismaayo waa waxyaalaha siduu sheegay mister deeq aasaasihii kambanigan waa waxyaabaha aadka loo xiisaynayo aanan jeclaan lahayn in weliba ay waxyaalo kale oo ka sii badan kusii dardaraan barnaamijkan wuxuu keenayaa shaqa abuura ragga waafaqa waaweyn oo dhan shaqay meesha ka rabaan ama darawalkii ha noqdo ama kii wax samaynaya ha noqdo kii waardiyaha ha noqdo waa shaqa abuur waa qorxintii magaalada si odayaashu sheegeen oo daaradda markay internet kugu leeda guriga waa murtaax annaga soo marray waxaasoo magaalada ugu horrayntii internet u daadina daaradda wadooyinkii saasoo kale waa qorox oo marka hadda wadada socoto wax ciid iyo ama amni ha noqoto xataa laftigeeda qayb ka qaadanaya in wadadii aan ciid wax la geliyo waxa ayna lahayn waxaan barnaamij ku talin laha keliyeeto inuu barnaamij qualitigiisa ama tayadiisa kor loo qaado kow tartan inuu yimaado way fiicantahay keenmadiina tartan yeeshaan shirkadani odowa interlog ayaa qayb ka noqonaysa shirkadaha soo saara dhagaxa la isdhexgeliye loo yaqaana interloga ee ka jira gudaha magaalada kismaayo iyagoona soo saari doona interloga ay u baahan yihiin bulshadu si loogu adeegsado dhismayaasha kala duwan sida guryaha iyo wadooyinka